madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada daarusalaam ee dalka tanzaniya si uga qeyb galo shirweynaha tamarta afrika shirka oo sanadkani ku saleysan dardargelinta helitaanka tamarta la jaanqaadi karta horumarka waara ayaa waxaa isugu imaan doona madaxda sare ee dalalka afrika hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha tamarta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madasha kusoo bandhigi doono aragtiyada iyo qorshayaasha dowladda soomaaliya ay ka leedahay horumarinta tamarta iyada oo la xoojinayo iskaashi heer gobol iyo heer caalamiya afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada soomaaliya ay la tegi doonto shirkaasa bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaadhay daarusalaam caasimadda dalka tanzaniya si uu uga qayb galo shirka tamarta afrika shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgelaya madaxda dalalka afrika hay-adaha caalamiga ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee daneeya tamarta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka ku soo bandhigi doona aragtida iyo qorshayaasha dowladda soomaaliya iyadoo la xoojin doono iskaashiga heer gobol iyo heer caalami madaxweynuhu intuu shirku socdo wuxuu shirar gaargaara la yeelan doonaa madaxda kala duwan ee shirka ka soo qaybgelaysa shirkan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo horumarin u leh tamarta afrika